magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa qaadashada ama isticmaalka lacagaha shilin soomaaliga oo laga diiday deegaano ka tirsan maamulka puntland kulanka ayaa waxa uu dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland taliska booliiska gobolka bari iyo ganacsatada magaalada boosaaso waxaana laga soo saaray go-aano ganacsatada iyo weliba sariflayaasha loogu baaqayo in ay xoojiyaan socodsiinta lacagta shilin soomaaliga qaar ka mid a ganacsatada iyo bulshada boosaaso oo shirka goobjoog ka ahaa ayaa dalbaday in si deg deg ah loogu dadaalo in shirkadaha waaweyn ay qayb ka noqdaan kuwa bilaabaya isticmaalka lacagta shilin soomaaliga waxa ay ugu baaqeen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo xukuumaddiisa in ay gutaan waajibaadkooda ah in amar lagu bixiyo in la qaato lacagta shilin soomaaliga taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare xasan cali maxamuud ayaa sheegay in waajib tahay qaadashada lacagta shilin soomaaliga waxaana uu sheegay in dadka diidaya ay maxkamad la kori doonaan magaalooyin ka tirsan dowlad goboleedka puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray in la diidayo isticmaalka lacagaha shilin soomaaliga waxaana fashilmay amaro dhowra oo ay xukuumadda puntland ka soo saartay iyadoo maanta goobaha ganacsiga magaalada garawe ee caasimadda maamulka puntland gebi ahaanba ay xirnaayeen taas oo sabab u ah in ay ganacsatadu diideen qaadashada lacagta shilin soomaaliga